waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
muxuba axmed sulaymaan adigoo maanta marti noogu ah idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga waxyaabahan hidihi iyo dhaqanka oo baryahan aad ku howlanayd oo muddo aad daba socotay bal marka ugu horeysa bal noo sheeg sida aad agabkan aad wax ku falgiso eed ku hagaajiso waxaan hidihiya dhaqanka soomaalida siday kugu fududahay inaad ku hesho maxamedow si fudud ayaan ku helaayo wadankan australia waa wadan barwaaqa soorana oo dhirtii laga heli jiray udubaha iyo tiirarka laga goosan jiray iyo cawskii rarada laga samayn jiray intuba waa wadan si fudud looga heli karo oo iska barwaaqa ah marka waa helaa walow anigu aanan u bixinba hadee baadiye iyo maaragta iyo beerahooda laakiin haddana inta ii dhowa aan garanayo baan kasoo qaataa
haddaynu u gudubno dhanka kale aqal aan dhahno aqalada quruxda badan ee meelo badan aad aad ku soo bandhigtay oon sawiradooda aan arkay dadku siday u soo dhoweeyeen dhaqankan aad samaysay ee hiddaha iyo dhaqanka ee marar badan ayna suurtagal u ahayn dadku si dhib yar inay ku helaan
si maxamedow si fudud ayay dadku horta u jecel yihiin walow aan laba qayb u kala qaado oo dadkii waaweynaaya wadankeenii soomaaliya waa dhaqankan way tixgelinayaan way jecelyihin laakiin waxaa ka sii jeclaaday dadkii yaryaraa ee halkan ku dhashay iyo dadkii aman australiyaanka ahaa iyo kaljaradii kale aman soomaalidaba ahayn baa dhab ay u cajabgeliyeen oo aqalkan soomaaliga markay arkeen waxayba jeclaadeen aqalkan sidau u dhisan yahay iyo quruxdiisa iyo maaragta waa dhaqan aad uga duwan dhaqamada kale oo aad u qurux badan marka si aad ah bay dadka dhan usoo wada dhaweeyaan u jecel yihiin markaan eegno dadka da'da yar ee halkan ku dhashay ee soomaalida macnaha siday siday ooga fiicnaadeen amaba tixgelinta ay siinayaan maxay ku dhisan tahay markaas aad bay uga tixgeliyeen oo uga jeclaadeen dadkii hore oo waaweynaa tixgelintaasna waxaa waay dadkii dhaqan wadan walba wuxuu leeyahay dhaqan iyo background u laabtuu leeyahay iyo culture marka iskoolada iyo sanadkiiba hal mar oo la yidhaahdo maalin cultural day ah marka maalmahoodaas iyo dhaqankaa dadka kaleba maadaama ay haystaan ayaguna hadda goortay arkeen dhaqankoodii soomaalida aad iyo aad bay carruurta yaryareed u jeclaadeen oo iskoolka kuwii dheganayaha iskuulkii jaamacadihii xataa kuwa yaryar dhaqankan haddaan lahayn maxaan u arki weynay bay yidhaahdaan marka aad bay u jecel yihiin oo dadkii yaryaraabaaba ka jecel dadka waaweynaa marka waxay noqotay baabad leedahay dad carruurta yaryarayd oo laga yaabo inay fursad u helin inay wadankii iyo dhaqankiisii iyo tagaano wax soo arkaanba inay meel fudud ay ka heleen meel fudud bay ka heleen halkan waxa waaye aad iyo aad dadkii waa say u jecel yihiin yararka ahaa welibana in badan hadda waxaan isku dayaayo aan ugu waxeeyaa markay iskoolka ka imaeen rabaan brojectyada iskoollada laga hadlayo baan in badan ka caawiyaayo ay ii imaadaanoo say u danaynayaan maasha allah waa aad iyo aad dhanka australia shacabka australia waa shacab quruxda jecel waa shacab dhaqanka kala duwan iyo aragtidiisa iyo waxa ku cusub aad u daneeya iyo wax bilicdales oo waxyaabaha wadankeenna uu leeyahayna wax badan oo ka mid a waxyaabahan la falgiyo wax badan ama la qoro hidiya dhaqankeennu way quruxsan yihiin marka siday u soo dhoweeyeen waxaan aad samaysay markaad aragtay maxamedow aad iyo aad si aad ah ayay u jecel yihiin una soo dhoweeyeen sababtoo waa dhaqan aad u qurux badan guri dhan oo dee gacanta lagu dhisay wadan leh ma aanan arkin dhaqamada australia ka jira iyo kaljarada ma jiro aqal iska weynaaday oo labaatan qof iyo ka badan ay geli karto oo gacan lagu wada dhisay ma jiro marka haddana waa dadka soomaalidu dadka keliya oo gacanta wax ku sameeya ee aan wax ku tolin mudac iyo muxaad iyo irbad iyo waxyaalahaas dhan aan u isticmaalin waa aqal dhan oo adigu aad gacmahaaga farahaaga keliya aad ku samaysay marka dadka australiyaanka ahaa waxaa soo cajabgeliyey dhaqan aqalkan weynaaday sideebaa gacan loogu samayn karaya oo loogu sameeyey haddana quruxda badan oo naqshadaha kala duwan leh
maxaad dhaqanka gacanta lagu sameeyo aboriginaalka iyo dad badan wax sameeya maxaan kaga duwannahay gacanta miyaan iyaga wax ku samaynin waxaan kaga duwannahay dadka awurjinka iyo dad badan dhaqamada way leeyihin qolo walba culture iyo dhaqan bay leedahay laakiin dhaqan kasta waxaa u badan inay wax ku sameeyaan mudacyo iyo irbad iyo muxaad iyo wax een, inay kalareeyaan oo bayntinka wax ku kalareeyaan marka soomaalidu waxay kaga duwan tahay halka wax oo mudac lagu toli karaa waa dhiisha iyo haanta laakiin inta kale raarkii kabadii xaarinkii wax alla wixii soomaalidu dhaqan aad u badanoo waxay leedahay een, weynbaarka oo kale kabadoo kale roog haddee gacanta baa lagu sameeya hadda aniga roogag baan gacanta ku sameeyaa marka kulli waa wax wada gacan ah oo da farahaagii isticmaalaysid farahaagii baad waxaa- waxay kugu yihiin sida mudacii oo kale iyo muxaadkii qaabkiisi baad u isticmaalaysid marka taas way iyaga horta aad u cajabgelisay haddana waxaa kaloo wadankan aad u cajabgeliyey cawska oo cawska de australia bannaankaabuu iska yaalay laakiin caw- cawskiyo aqal weyn laga samaynayo oo qurux badan markay arkeen wayba cajab bay waxay la noqotay wax la yaab leh
marka ma jiraan maadaamay een, een, dadka australiyankuna ay aad u jecel yihiin inay waxa ku cusub ee cajab geliya inay yar daba socdaan ma jiraan dad intaa kuusoo dhaafay oo een, een, xidhiir kula yeeshay oo ama wax ba- inaad barta ama inaad wax oga sharaxdo een, xidhiir to- si toosa kula yeeshay dad badan ayaa ila soo xiriiray oo inta badan dadka horta waxay daneynayaan say ku baran lahaayeen oo wax dhaqankan gacanta lagu samaynayo aad iyo aad bay u rabaan oo waxa weye dad badan oo falanteer aan soomaali iyo isugu jira cadaan iyo dhaqamo badan kaljarro badan isugu jira weliba dadka cadaanka ah aad uu xiiseeya inay bartaan dhaqankan marka way jiraan dad badan oo aan falanteer baro dad badanoo madaxa oo markaan meelaha ku bandhigo iidoo kale iyo bisha tani maxamedow waa bishii dhaqanka marka bishaan oo kale markii dhaqamada meelo badan aan soo bandhigay way ii imaadeen dad badanoo madaxa ila soo ii imaada oo kaararkooda isiiya oo maaragta ay yidhaahdaan dhaqankan waa dhaqan cajiib ah welibana qof yar oo hadeertaan halkan ku samaynaya waa wax aanan horey u arkin Een, midda kale wax ma jiraan hadda dad danaynaya da- waxaan in la baro oo oo diyaar intay yihiin masalan een, ama soomaali ha noqoto ama dad kaloo een, aan soomaali ahayn ba ha noqdaane dad diyaar u ah inay bartaan oo aad wakhti ku bixisay ma jiraan iyagu waa jiraan waa jiraan waxaa waaye een, laba xaafadood xaafadda aan deganahay oo kaaltoon maalinta jimcaha iyo wiikendhiyada oo kale sabti iyo axadda baan waxaan baraa dad kala duwan oo isugu jira cadaan iyo soomaali iyo g- isugu jiraan baan sarta hoosteeda maalinta jimcaha ah, subaxa hore waxaan ku baraa arday oo soomaali iyo cadaanba iskugu jira Een, wiikendigoo kalena caruuraha baan si falanteera iyagana sidoo kale baan iyagana u baraayo maaragtay xaafadda hoosteeda iyo kuwa guriga igu imaada xaafad kale oo collingwood la yidhaahdana women waxaa sameeya women group oo dumarada ba isugu imaada soomaalida ah marka meeshaasaan ku baraa ayagana oo ayaguna ay si khamiista maalin kastoo khamiis ah aan ku baraa si falanteer ah aan ugu baraa Een, muxubo marar badan oo meelo badan aad tagtay oo een, kaljarada iyo aan dhahno dhaqamada iyo meelo badan laga xiiseeyo oo la isugu yimaado wax lagu soo bandhigo mas-uuliyiin fara badan baa yimaada waxyaabaha lasoo bandhigana ay arkaan dadka markaa wax soo bandhigana ay xidhiir toosa markaa la yeeshaan iyagoon qofna u soo marin Een, ma jirtaa hadda ka hor fursado noocaasoo kale ah intaad aragtay markaa aad dareentay in ay fursado jiraan oo markaana een, xidhiidho badan een, lagula soo yeeshay dad mas-uuliyiina ama dad iyagu shakhsiyaad ahoo wax qaban kara haa haa maxamedow waa runta mararkan ban- bandhigo oo meelaha angeeyo dadku indhahooda in badan bay soo jiitaan oo waxaa ka mid ahaa een, gabar victoria baarlamaankeeda k- ka tirsan baa ila soo xiriirtay oo kaararkeeda iyo siisay marka waxay tiri waa dhaqan aad iyo aad cajiib u ah haddana dee qof keli ah oo aqal dhan soo bandhigaya waa wax cajiib ah waa kula gacan qabanaynaa bay tiri oo kaararkeedii waxeedi waa siisay Een, fursad kaleoo qaali ahna hadda ka hor way isoo martay oo markaan dib u xasuusto waxaan israahdaa fursaddaasoo kale waaba cajiib baan rajaynaya inay isoo mari doonto anoo wadanka ku cusbaa markaan imaaday baa qoladooyinka sameeya roogaga iyo warshadaha sameeyaa la ii geeyey anoo macalimiin ii geeyeen anoo markaas wada roog aan gacanta ku sameeyey iyo weynbaar macalimiintii baan siinayay marka markay ka heleen oo arkeen waxay i- ii ballanqaadeen inay shaqaysiinayaan warshadda ay maaragta qayb iga siiyaan museyaamka guri weyn aan kasoo bandhigo ga- aan roogo gacanta ku sameeyo laakiin markaas dee wakti horey ahayd oo aan wadankaba ku cusbaa laakiin insha allah waxaan rajaynayaa fursadahaas qaaliga ah oo kale inay isoo mari doonaan ugu dambaynta muxubo muxuu yahay waxyaabaha maadaama oo qof hadda aad hidiya dhaqanka daneeya uruuriya agabkii qof gacantiisa wax ku sameeya aad tahay dadkii kale wax baraya waxyaabaha hadda aad ku rajo weyn tahay inaad samayso wakhtiyadan dhow ama dhexe maxay maxay tahay wakhtiyadan waxaan rabaa inaan sii ballaariyo oo hidihiyo dhaqankii qaybta aan gacanta ku samaynayo ma ahe xataa waxaan badan oo aan hayaayo aruuriyey dee dhaqankii xataa heesaheenii xoolaha loo heesi jiray ariga hees buu lahaa waxraha hees bay lahaayeen idaha hees bay lahaayeen dadku soomaalidu geela iyo loda iyo bay xoogaa heesahoodii weli hadda sii hahayaan laakiin weli wax arigii heestiisii iyo weliba luuqado gooni ah oo wuxuu leeyahay cajiibo maasha allah ah marka waxaan rajaynayaa inaan heesahaas iyo maaragta ku daro iyo dhaqankii ariga iyo xoolaheennii aqalkiina aan soo bandhigoo sii weyneeyo dee maxaan ku idhaahdaa anigu kollaa dreamkayga qof walba ilan wuxuu leeyahay taargad iyo meelu higsado waxaan rajaynayaa inaan meel ka gaaro dhaqanka soomaalida hidiya dhaqanka taasi waxay ahayd muxubo sulaymaan muxubo qayma oo aan ka waraysanaynay arrimaha hidihiya dhaqanka iyadoo nagu soo booqatay stuudioga s b s ee magaalada melbourne muxubo aad baad u mahadsan tahay mahadsanid maxamed
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali